waxaan kaala hadlayaa degmada belxerac ka tirsan gobolka sool maanta waa afar labaatankii bishii ramadaan oo ku beegan saddexda bisha abril sagaalkii subaxnimo waxaa dab ka kacay rug ganacsi oo isugu jirta shilaal iyo ganacsi carwooyin halkaas waxaa ku geeriyooday shan qof dabkaasi goobtaa markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayay iyo qoyskii meherada u furayd ayaa ku waxyeelooday halkaas gurmad fara badan oo ka yimid gobolka sool gaar ahaan degmada laascanood oo xukuumadda khaatiba soo dirtay degmada kalabayd xidhxidh dhumay ballacad gaadheer wurwud dhamansaar intaasba waxay gurmad ugu yimaadeen xaaladaas bay uga qayb qaadanayen dalinta dabkaas iyo xakamayntiisa dabkani wuxuu meesha ka dhex qarxay iyadoo dooyadi taagan tahay oo shidaalna la shubayo meheradiina la iibinayo qaybo badan bay isugu jirtay sida uu hadda dabkaasi wuxuu ka bilaabmay lama garanayo waxa uu lala kulmay dabkii oo qabsaday meerada qaybaheeda kala duwan godoodiyey dad gudaha ku jiray sidaana ay ku geeriyoodeen dad ilaa toddoba qofan hadda waa dhaawaca waxaa qaybna loo qaaday laascaanood qaybna waxaa loo qaaday wulwud goobta ganacsiga ma waxay isugu jirtay shiidaal iyo meherado wax lagu iibiyo ha meherado carwooyin oo dharkii iibaa yaalay oo dadku ay ka qaadanayeen oo haddeer tobankan dambe si weyn looga adeeganayay waxa ay dadka goobjoogayaasha sheegeen inay u geli kari waayeen oo ay demin kari waayeen ku dhacday bal gurigu qaabku ahaa dhismuhu bal ka war dhismuhu wuxuu ahaa dhismo aada saaran oo xagga hore ganacsigu uu ka furan yahay isagoo qaybo kala duwana qaybaha dambena ay qaybihii hurdooyinka waxaa yaalay qasnado qaybadka qaybo rasaasaba qayb ku jiray oo halkaa rasaasta laftigeeda qarax bay samaysay oo markii dadku usoo geli lahaayeen taa laftigeeda waxyaabaha cabsida keeniya shidaalkii oo isaga laftigiisu qarax samaynayay dad lixaadlaa meesha ka dhashay sida wax u dhaceena khasaaruhu waa u saalaya marka loo eego maanta baleara laysma odhan guri iyo dad waxbaa ka hadhaya gurmadkii khaatimo ka yimi waa noo yimi ambalaashada baa noo yimi intaa dabdabiskii khaatimaa soo dhaqaaqay markii warkuu gaadhay waa garto magaalada soo gaadho oo yimid dadkaa xakameeyey laakiin ambalaashada waxay ka qayb galeen dhaawacyadii bay gureen oo gurmadkii madaxweyne soo diray iyo maamulka khaatimo booyadda shidaalku miyay shubaysay markaasi mise way ka tagtay booyadda shidaalku markaa waxay ku jirtay tuubada foortaday ku jirtay iyadiina si halaleelaa meesha looga saaray oo haddii dabkaas iyadana sii qabsan lahaa wuxuuba dhali lahaa khatar kalu dhali lahaa